جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo etoobiyaan ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka ridada liyu booliska ayaa dad shacab ah ku laayay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ridada ayaa heshiiyey xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira murtadiinta bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka faa'iidaystay dacwatul aryaaf ay wilaayadu ka samaysay deegaanadaas wilaayada islaamiga ee bay ayaa macad waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas maamulka islaamiga ah ee degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowro sharci ah usoo gebagebeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas ardayda markaska sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ee bokool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay saddexda bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan ku dhowaad toban askari oo etoobiyaan ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qarax shalay askarta kufaarta xabashada etoobiya lagula beegsaday degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bokool qaraxaas ayaa waxaa ku bakhtiyey saddex askari oo xabashi etoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay afar kale oo isla etoobiyaanka ah waxaana qaraxaas lagu gubay gaari uraal ah maleeshiyaadka ridada liyu booliska ayaa dad shacab ah ku laayay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya sida warbixinta warkan oo kusii ambaqaadayo nuur cali warsame wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegaya in mar kale halkaasi uu cadowgu ku xasuuqay dad shacab sacbooley ah maleeshiyaadka murtadiinta ee liyu booliska xabashida ayaa shalay dad shacab ah ku laayay degmada dhannaan ee gobolka shabeelle oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya warar hordhac ah ayaa xaqiijiyey in hal qof oo ahayd gabar umul ah ay ku geeriyootay rasaas toogasho ah oo ay ciidamadu la dhaceen shacabka degmada dhannaan halka saddex qof oo kale ay ku dhaawacmeen rasaasta ay sida cadowtinimada ah u furayeen maleeshiyaadka liyu booliska ee maamulka maqaarsaarka xabashidu ka samaysatay soomaali galbeed shacabka gadoodsan ayaa lagu soo waramayaa in isugu soo baxeen tuulada shiniile iyo degmada dhannaan kuwaasoo si weyn uga hor yimid tacadiyada foosha xun ee maamulka dabadhilafka ee mustafa cagjar iyo maleeshiyaadkiisu ay ka wadaan deegaanadaasi xaaladda degmada dhannaan ayaa si weyn u cakiran waxaanay wararku tibaaxayaan in maleeshiyaad fara badan lagu soo daadguriyay halkaasi kuwaasoo rasaas noolnool u adeegsanaya shacabka masaakiinta ah ee deegaanadaasi ku dhaqan muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey ciidamada murtadiinta liyu booliska oo shacabka tooganaya meydad iyo dhaawacyo goobta daadsan waxaana adkaa in dhaawacyada si dhaqsiya goobta looga qaado sababo la xiriira rasaasta dhacaysay dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidanka liyu booliska xabashada ay dumarka kufsanayaan islamarkaana ay raafayaan dhallinyarada gaashaanqaadka ah waxayna ula dhaqaaqeen dhanka magaalada jigjiga odayaasha deegaanka ayaa waxa dhacay ku sifeeyey xasuuq bahalnimo ah
watawata degmadii dhanaanay saaka dad baxbarlal dhacay dhaawaca dadna way dhinteen inta imaatay ilaahu naxariisto waan iska celinay ciidanka in cagtira madaxtooyada laga soo diray waan iska celinay waan iska caabinay marka waa kaa inay sayid iyo cagtar dadka inay baabiyaan bay rabaan marka waanu iska dhicna waanu iska dhicna maxaa arday dila wakaa yaalla maxaa arday wakaa yaalla macaar buu ka yaalla waxaa yaalla waa macaarbe waa dhaawac ninkaa la wado ninkaa caloosha weyn dharka madow ee ragga soo diraya wakaa way dhigteen way dhigteen nin bay dileen nin bay dileen wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in kumnaan maleeshiyaad gurmad ahaan looga diray jigjigo ay gaareen degmada dhanaan waxaana laga cabsi qabaa inay geystaan gabood fallo hor leh madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka riddada ayaa heshiiyey xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa ka waramaya murtad xasan garguurte ayaa heshiis la galay dhinac ka mid ah mucaaradkii labada garab u kala jabay ee la magac baxay golaha samata bixinta xubnahan oo horey safka mucaaradka ugu tirsanaa ayaa kala ah cumar cabdirashiid maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo daahir maxamuud geyle kulan ay shalay xubnahan la qaateen xasan garguurte ayay ku sheegeen inay wada gaareen heshiis kaasoo ka koobnaa dhowr qodob murtad cumar cabdirashiid oo xubnahan hogaaminayay ayaa sheegay inay gurguurte kula heshiiyeen in loo laabto teendhada iyo doorashada oo noqota mid dadban nidaamkii hadda baarlamaanka uu qaatay ee codurka afraad annaga ee aan ka doodaynay oo ku salaysnaa presidential systemka waxaan u arkaynay inuu yahay nidaam gacanta hal qof ku ururinaya awoodda dowladnimo khatarna keeni kara haddii qof uu maanta damco inuu ku takarfulo awoodda dowladnimo sidaas darteed waxaan soo jeedinay in dib loogu noqdo oo runtii la qaato sitkan barlamentary sitki ee cutubka afraad ku jiray boqolkiiba toddobaatan wixii ku jiray cutubkaas afraad maanta waa isla qaadanay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne baarlamaanka soo doorto ra-isul wasaaraha madaxweynaha inuu magacaabo laakiin awoodda kalsoonisiinta iyo ka qaadista inay baarlamaanka leedahay arrintii xisbiyada ee saddexda xisbiya la xiray in laga dhigo xisbiyo ku salaysan nidaamka tresholdka ilaa boqolkiiba tobanna la gaarsiiyo si aysan u baahin arrimahaas waxay ahayn arrimihii runtii dowladda aan uga soo noqday aan u garowsay inaan qayb galo midda labaadna waxay ahayd doorashadii twenty twenty two dhacday waxay ahayd doorasho runtii dalkan u horsadee meel khatar ah waxaan hadda isla afgaranay dowladda xanaan doorasho annaga mucaaradka iyo iyagu maxaafid ah mar dambe aan gacanta u gelinayn qof siyaasi ah inuu soo xelo barnaamijka federaalka soomaaliya xubnahan heshiiska la galay xasan garguurte ayaa horey uga tirsanaa golaha mucaaradka iyagoona sheegay dhowaan inay isaga baxeen golahaasi lama oga sida uu ku dhaqangeli karo heshiiskani xilli xubnahan la sheegayo inay lahayn wax saameyn ah wararka ayaana sheegaya in markii horebaha gurguurtaha uu ku darsaday safka mucaaradka oo aysanba ahayn mucaarad sax ah mahadsanid cabdiqani bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gadw ayaa ka faa'iidaystay dacwatul aryaaf ay wilaayadu ka samaysay deegaanadaas casaam carafaad ayaa inoo sii faahfaahinayaa munaasabada noo hayd mise heer saraa loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gabagabanayo dacwatu aryaaf ka socotay deegaana hoostaga shanta degmo ee kale ah degmada luuq degmada doolow degmada buurdhuubo degmada garbaharey iyo degmada baardheere kuwaasoo ka wada tirsan degmooyinka gobolka gado dacwada soo socotay muddo afartan iyo shan maalin ayaa ka dhacday deegaanka tuulobarwaaqo waxaana si weyn uga faa'iidaystay bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinkaas munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo nabadoono iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha dacwad aryaafka ayaa ka warbixiyey degmooyinka la gaarsiiyey dacwada iyo tirada dadka ka faa'iidaystay maxaafadda garbahaarey lix boqol iyo konton ruux ayaa ka faa'iidaystay oo rag iyo dumar ah oo ummi iyo khayru ummi isugu jiro sidoo kale luuq waxaa ka faa'iidaystay shan boqol labaatan iyo saddex ruux oo ummi iyo khayru ummi isugu jira sidoo kale doolow waxaa ka faa'iidaystay degmada doolow shan boqol iyo saddex ruux oo ayagana isugu jiro ummi iyo khayru ummi sidoo kale buurdhuubo waxaa ka faa'iidaystay lix boqol sagaashan iyo siddeed ruux oo isugu jiro ummi iyo khayru ummi baar dheere waxaa ka faa'iidaystay cadad laba kun boqol saddex iyo toban ruux oo aad tuulooyin aad u tiro badan waxa weeye looga faa'iideeyey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin xamladii aan ku soo qaadnay shantaa degmo ku saabsaneed dacwatul aryaafkii iyadoo aad ay dadku uga faa'iidaysteen afar kun afar boqol siddeetan iyo toddoba ruux ayay si guud noqdeen ilaahay ayaa ku mahadsan kelimadeeda insha allahu tacaala halka ayaan kusoo koobayaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa madasha munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal namadoon cumar shidow iyo namadoon cali cabdi iyagoona si weyn looga mahad celiyey sidoo looga faa'iidaystay dacwatu aryaafka iyo baahida weyn ay u qabeen dadkaas wax la baray waxaan leenahay yayna la fariisanin yayna la fariisanin ayaguna qofkii aan loo tegin ha gaarsiiyeen ballaqu walow aaya qof walba aayaddu bartay inuu dadka gaarsiiyaa la rabaa waxaa la rabaa marka diintan sidii loo difaaci lahaa in laga qayb galo dadkan diinta la barayow diinta sidii loo difaaci lahaa inaad ka qayb gashaan baa la rabaa ood ka qayb qaadataan diinta macaankan qabto waxay meeshaan ku timid dadaal iyo juhdi dhiig walaal bay ku timid dhiig muslimiin bay ku timid shuhadooyin bay ku degan tahay waxaa la idinka rabaa dadka dacwaddan la gaarsiiyey waxaa laga rabaa dacwaddan inay dhiiggooda sidoo kale ugu bixiyaan inay dadka gaarsiiyaan inay arrintan ay qaybtooda ka qaataan inaan marti laga ahaanin qof walba meesha kala siman diintan iyo difaaciddeeda iyo nusraynteeda inuu ka qaataan ayadana ayaan ka rabnaa
dowradan waxaan u fadhinaa waa sogontinteedi waa xalfadii dowradii la qabtay oo shanta degmo oo la sheegay hawayaan loo qabtay waxaan leenahay dadka ayadaa si fiican bay u guteen waxaan leenahay jazaakum allah khayran si fiican baa loo gutay jazaakum allahu khayr baan leenahay xarakada ilaahay ma dayaco dadaalka maanta gobolka gada loo geystay oo dacwiga ana ilaahay subxaana wa tacaala fadligii iyo maaragtay barakadii allah ka keeno waxaa weeye degmooyin badan baa lagu furan doonaa ducadii iyo khayrkii iyo barwaaqadii meeshaa ka timid afar kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo toddoba ruux oo waxaa weeye dacwi la gaarsiiyey afartan iyo shan berina maaragtay diin iyo khayr loo sheegahaya meeshaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar baan leenaha khayr fara badan iyo rasaaro fara badan waa ummad lagu gutay waajib diini ah lagu gutay oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay ilaahay subxaana wa tacaala maanta waxaan ka markhaati gashanaynaa inaan culummadaas xarakadu ay noo soo dirtay aan soo dhoweynay oon qaadannay oon meel kastoo loogu talagalayna aan gaarsiinay dad waxaa weeye kitaabadii aan u geynay intay barteen haddana aan ku itixaannay oo maaragtay boqolkiiba boqol keenay baa meesha kala kulannay way uga mahadeen marka xarakada waxaan leenaha mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa dadaalkaas aad gasheen oo maaragtay maanta aad gobolka gada u geysateen gobollada soomaaliyeed iyo gobollada muslimiinta oo dhanna ha la gaarsiiyo gaar ahaan annaga hadda gobolka gadana maadaama dowladii kenya oo kiristanka ahayd iyo midii etoobiya oo nasaarada ahaydba ay deris nala yihiin waxaa weeye dacwiga hanugula soo celceliyo hanaloo soo badiyo waxaan leenahay jazaakumullahu alkhayra wakhayra aljaza waa inkaga mahad celinaynaa waan inka maalnaqaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa muddooyinka dambe si weyn u dardargelinaya heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casaam wilaayada islaamiga ee bay ayaa macad waxbarasho ka hirgelisay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaas warbixinta warkaas waxaa inoo eegayaa bashiir muxwidiin maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waa mid ka mid ah makaatiibta arrimaha bulsho ee muhiimka u ah mujtamaca iyo dhisida ummad ku barbaarta dhabaha toosnaanta iyo caqiidada islaamka bilihii u dambeeyey waxa uu maktabkan uu soo kordhiyey isbeddelo kala duwan oo lagu kobcinayo waxbarashada bulshadana loogu adeegayo wax ka badan shan mashruuc oo ay ugu horeeyaan hirgelinta xarumo waxbarasho ayuu deegaanada wilaayadan ka sameeyey bilihii lasoo dhaafay oo keliya wuxuu furay mu'asasada annajaax macaahidda taajulwaqaar ee deegaana ka tirsan baydhabo tayaynta madaariista qur-aanka isagoona sii kordhiyey barnaamijyada sare lagu yeelayo aqoonta laguna maamuusayo ehelkeeda dhowaan waxaan ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu furayey macadka umul qura oo ka mid noqonaya macaahidda hoostaga maktabka dacwada kaasoo ay wax ku baran doonaan qeybaha bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo xafladii furitaanka macadkan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna maamulaha macadka umul qura ee deegaanka iidaale ayaa soo gudbiyey macadka iyo waxyaabaha lagu baran doono sidoo rebilin sheegay magaaji umul qura lehrame laka baraday culumta shariga iyo saqaafada islaamka laka barade qaybaha ka koobayi mahadka ama lanka taragali dadka waweyn iyo dadka yaryar lamaduba qaabila mahadka haddii ilaha baaraka allahu fiikum si gaar ahaaneed ardayda dhammaysatay qur-aanka oo qur-aan kariimka hafdiydii iyo macnaa sigaare qaabile baaraka allahu fiikum oo lanka talagali tan lamaad gabdhaha waaweyn oo farbarkalanka taragale ama farbar baahan iyo qaabila sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo madasha xafladda ka hadla ayaan wax ka weydiinay sida uu ku yimid dhismaha macadkan oo mulqura ee deegaanka iidaale qaar ka mid ah dadka deegaanka iidaale ayaa soo dhoweeyey furitaanka macadka umulqura sida boorka ka muuqanayso waa xaflad lagu furaayo macahad cusub ee walaayada hadda ay ka hergelinayso deegaankan oo degmada baydhabo taabac u ah maqarkeedana ah deegaanka iidaale deegaanka iidaale runtii waa deegaan horumarka iyo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada cilmiga ah cilmiga sharciga ah caanku ah oo culimo badan ay joogaan dadkeed aad ay u faa'iidaystaan marka qiimeyn la sameeyey ducadda walaayada si guud ahaaneed iyo shaqadoodii si gaar ah culimmada walaayada gudaheedii xalaqaadka cilmiga iyo daraasaadka macalimiinta waxbara macaahidda maraakista qiimeyn iyo dabagal la sameey ayaa waxaan ku ogaanay degmada baydhabo inay tahay degmada ugu horeysa xagga dacwada walaayadu waxay ugu deeqday dhismaha macahadkan si abaalmarin ah abaalmarinaa loo siiyey si dhiirigelin ay ugu noqoto maantana ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo fududeeyey in aan furno macahadkii ayada oo ardo ku dhowdhow saddex boqoloo arday laga soo diiwaangeliyey gudaha magaalada ay hadda ay si toos ah xarunta ay u yimaadeenoo loogu furay insha allahu tacaala dad kaleo fara badanna way soo socdaan tani ayaa tusaale u ah sida maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu dhiirigelinayo waxbarashada maadaama uu marar badan sidan oo kale u abaalmariyey ragga hormuudka oo waxbarashada gaar ahaan dhanka dacwada mahadsanid bashiir maamulka islaamiga ee degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa duuro sharci ah usoo gebagabiyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas marwaan maxamed ayaa sii amba qaadayaa dowladan oo ahayd dowlad diini ah ayaa loo qabtay xoogsatada ka shaqaysta baabuurta xamuulka ah ee magaalada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada dowladan ayaa socotay muddo sideed maalin ah waxaana lagu magacaabaa ubay ibnu kacba iyadoo shacaarkeedu uu yahay faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaana muddada ay socotay lagu qaadanayay duruus iyo muxaadaraad kala duwan oo diini ah kuwaas oo si aad ah ay uga faa'iidaysteen xoogsatada loo qabtay dowladda mid ka mid ah macallimiinta dowladda bixinaya ayaa gabagabada dowladda ka hadlay isagoo sharaxaad ka bixiyey dowladan raggan loo qabtay magaceedu wuxuu ahaa ubay ibnu kacab ayaa loogu magac diray saxaabigaas ee qura'ada ka tirsan jaliilka ah shacaarkeeduna wuxuu ahaa faclam annahu laa ilaaha ila allah oo ah qofku inuu wax barto intuusan hadal iyo ficil aysan ka imaanin dowladdaanoo socotay ilaa siddeed maalmood oo maanta ay ugu dambeydo waxaa loo qabtay rag ka mid a xoogsatada magaalada qayb ka mida oo loo yaqaano xamaaliga baabuurta waa rag isku xiran ee ka mida bulshada ka shaqaysta magaalada waxayna ka shaqaystaan xamaaligaas marka waa fariiq ka mida marka xoogsatada magaalada saas darteed wilaayadu waxay go'aansatay maadaama ay bulshada muslimiinta ay degmada ka mid yihiin in wacyigooda diineed iyo asaasiyaadkooda in laga dhiso si garaadkooda u kobco diinkana wax fiican ay kaga fahmaan saas darteed waxyaabihii lagu qaato waxaa ka mid ahayd maraatibu diinka oo saddexaa islaamkii iimaankii ixsaankii iyo mid kasta tiirarkiisa ayaa loogu sharaxay lagu baray lagu fahamsiiyey waxyaabihii kale ay meesha ku qaateen raggan dowladda lagu siiy waxaa ka mid ahayd salaada lafdan wa macnan laga bilaabo min atakbiir ila tasliim waxyaabihii kale ay ku qaateen waxaa ka mid ahayd towxiidka tiirarkiisa iyo shuruuddiisaa ka mid ahayd wax badan ayna ka faa'iideen waxyaabaha kale ay ku qaateen ragga dowladda waxaa ka mid ahayd nawaaqidu lislaam waxyaabaha buriyo islaamka ee khatarta ah oo qofka muslimka loo baahan yahay inta badan inuu iska ilaaliyo qaar ka mid ah xoogsatada gaadiidka xamuulka ah ee magaalada ceelgaras ee la soo gabagabeeyey dowladda ayaa sharaxaad ka bixiyey duruustii ay qaateen muddadii ay socotay dowladdaasi dowraadkan barakaysan oo walaayadu waxay noo soo qabanqaabiday annakuna aanad alla koronaya aan u soo dadaalnay waxbarashadiisa marka muddooyin badanay noo soo socotay ilaa sideed maalmood wax weynaan ka faa'iidnay wax naga qaldanaay oo uwl hore aan noo toosnayn iyo wax noo sahnay intaba waa ka noo sii saxeen sidii salaadoo kale hagaajinteeda adigu soonka adigu arkaantiisa waxyaabahaasoo dhan aan ka faa'iidnay magacaygu waxaa leeyahay cali xaashi ceelgaras kunoolan ka mid ahay waxaan ka shaqeeya xamaali dowra barakaysanay ahayd waxay noo socotay sideed maalmood waxyaan ka baran dowlada waxaa ka mid a maraatibudiin alislaamu aliimaan alixsaan waxaa kaloo ka mid a faatixada waxaa kaloo ka mid a taxiyaadka magacayga maxamed cilmi xasan anigoo ah oo ka mid ah xamaalatada degmada ceelgaras degmawrada waxaan ka faa'iidnay ama ka fahnay waxaa ka mid a towxiidka iyo arkaantiisa iyo shuruudihiisa towxiidkiisa towxiidka arkaantiisa oo ah labo oo nafi iyo isbaad diidmo iyo yeelid ah iyo shuruuddiisa oo ah toddoba alcilmu alyaqiinu aliqlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu ayaan ka faa'iidnay dadka dhegaysanaya amana maqlayan waxaan ku boorinayaa inay kasoo qayb galaan wabilahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim magaalada caalgaras oo walaayada islaamiga ay ka qabatay dowro waxaan ku soo qaadanay kalaamka ilaahay ninka la yidhaahdo wax badanaan ka faa'iidnay salaadaa naloo saxay tiirarka islaamkaa naloo saxay shanta lixda iimaanaa naloo saxay saxaankaa naloo saxay waxa weeyaan wax badanaan ka faa'iidnay waan u mahad celinaynaa culummada faa'iidadaas noo keentay hadda intaas baan maaragtay kusoo koobaya dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka maktabka dacwada uu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan ugu dambayntiina ardayda markaska sumaya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bokool xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa ka waramaya markaska sumayo waxa uu ka mid yahay maraakiista waxbarasho ee sida gaarka ay wax ugu bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglow kuwaasoo markaska ku barta culuum kala duwan oo sharci ah waxyaabaha lagu barta markaska haddii qayb ka mida aan xuso waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam caqiidada iyo culuum kale oo sharci ah dhowaan munaasabad ka dhacday gudaha markaska ayay gabdhaha muslimaadka ee dhigta markasku ay ku sameeyeen bandhig cilmiyeed kala duwan oo ay ku muujinayeen heerkooda aqooneed wuxuuna ahaa bandhig heer sare ah oo ay soo dhoweeyeen martidii goobta ku sugnayd munaasabadda bandhigga waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada tieglow culummo waalidiin iyo marti sharaf kale bandhigga ka hor waxaa munaasabadda kelimo towciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga culimmada ma erajareenaa laa tanaalu lcilma ilaa bisita erajaraan namayo ma deerasan cilmiga ilaa lishay mahana lishay hooba la helo iyo cilmiga la deera ma erajareen dakaa'un wasdibaarun wa bulqatun iyo wa irshaadu ustaadin wa tuulu zamaanin kow ma ereen marka dakaa-un qofkani dhuglahaad horta laan dhugla anihaada wa xirsun dadaal haddan dhug i dadaal iska daraska qofka wasdibaarun sabar haddana ini sabaro wa buluqatun wal aamo helo haddaysan bilaambeetina biilkin ballahaaye wa irshaadu ustaadin iyo maalin marka dadka irshaadiyayo dadka dadaalayo iyo duulu zamaan iyo zamaan dheer markaasba deerasaan markan a idinkaga dhexbaxo idinka iyo bandhig cilmiyeedkii gabdhaha markaska sumaya ee degmada tieglo bismillaahi raxmaani raxiim suuratulhumasah waa suurad makiya tartiib ahaan waa suuraddii boqol iyo afaraad aayadaheedana waa sagaal aayadood bismillaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya alraxmaan allaha naxariista dhammaan naxariisto alraxiimi allaha naxariista gaarka naxariisto weylun halaag likulli humasatin xambadana kulligiis ay u sugnaatay lumasatin ee durid badan alladii kaasoo jamaca aruuriyey maalan maal aruuriyey wacadadahu tirtiriyey yaxsaw muxuu malaynayaa anna maaluhu maalkiisa aqladahu inuu waarinayo kallaa ha ka jooge layunbadanna waa la tuuri filxuqamati burburiso ayaa lagu tuuri wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maaha maxay ahaatay alxuqamatu burburiso naarullaahi ilaahay naartiisa waye almuuqadatu ee la horiyey allatii naartaasoo tadalicu gaaraysa calal afiidati quluubta innahaa naarta calayhim ahlu naar korkooda muusadatun tii lagu daboolay waaye fii camadin tiirar mumadadatin la taagtaagay الحديث السادس أن أبي عبد الله ميلا كوري نعمان بن بشير إن ليراي رضي الله عنهما وسياب شارك راد نقضة قال مي بيري نعمان سمعت ديري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلي إن الحلال حلال بين توعده وإن الحرام حارنتن بين توعده وبينهما دتي أمور أرمها مشتبهات نسنك لا يعلمهن انكسان كثير والبدن ومن الناس دتككمته فمن اتقى قفك كدور سد شبهات شبهات كاس فقد استبرا برور لدي لدينه دينتسي وعرضه نسبشي ومن قفك وقع كديو في شبهات شبهات كاس وقع كديو في الحرام حارن كالراعي سدي الداجي أوكل يرآه لك داجي حول الحمى سون تراضي yuushiku mayn dhowyaa an yarta antidaaga fiihi meelasdhatiya alaa hooyaay wa ina likulli malakin boqor kasta himan soohangaley alaa hooyaay wa ina himallaahi ilaahay soontiisna maxaarimuhu meelyus haaram weelyo alaa hooyaay wa ina filjasadi jir kasta mudqatan adale idaa salaxat haddii wanaagsanaad salaxa aljasadu kulluhu jirkii dhama wanaagsanaada waidaa fasadat haddii fasaada fasada aljasadu kulluhu jirkii dhama fasaada alaa hooyaay wahiya kaasay oo la sheegaay alqalbu qalbuqu rawaahu lbukhaariy wa muslima laa kuri ilam ogaaw raximakallaahu alakignaarisa annahu shaaniye yajibu maybani waajibay alaynaa korkaana ta'alumu arbaca masaa'il afar masarooni barash barashadoonii waajibe aluulaa tan koowaad al ilmu ilmuway wahuwa ilmaga macrifatullah ilaahay nin libardoy wa macrifatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigu ilaahay nin libardoy wa macrifatu diin lislaami diinta islaamku nin libardoy biladilatin adile athaaniyatu tan lamaad al amalow nilaka amal faloy bii ilmaga dhatis athaalithatu tan sadaad addaawatu ininiskuweeri ileehi ilal cilmi ilmaga dhahadis alraabicatu tan afaraad asabru inilaka sabroy alaa adaa dhibka fiihi dhahadis markaskan waxa uu ka mid yahay maraakiista hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waana markas u gaar ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglo mahadsanid abu xasaan warbixinta warkiisana waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaas intaan warkan war la mid ah aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu